barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika iyo lixda iyo barka aroornimo ee saacadda washington d c idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaanu idinku hayno idaacadda yadana waxaa ka mid ah tababar shaqo loogu abuurayo qaar ka mida dhallinyarada oo ka furmay magaalada jabuuti
wallaahi aniga de horta farxad bay tahay wallaahi inaan anagoo dee xaafadda dee habloon baa wax kariya maanta dee anigoo meel wax lagu barta joogo waxaan isku dayaa wallahi isku taxaluujiyaa mar walba inaan wax barto sida cuntada loo kariyo sida dadka loo soo dhaweeyo sida dadka loo seerbeeyo maadaama oo ah xaafaddii dee hablo hablo badan baa nala dhashay dee waxba ma qabano hooyadu noo diidaan wax qabano sidoo kale waxaa barnaamijkeenna qayb ka ah dhinacii heesaha
ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
ciidamada ammaanka ee dalka suudaan ayaa lagu eedeeyey in ay laayeen dad rayida oo ka qaybgelayay banaanbaxyo ka dhacayay magaalada khartuum ee caasimada dalkaasi maalmahan lasoo dhaafay dadka la dilay ayaa tiradooda lagu sheegay laba qof oo ka mid ahaa dad banaanbaxayay lix iyo toban kalena dhaawacyo loo geystay banaanbaxyada maalmahan ka soconayay dalka suudaan ayaa looga dan lahaa xuska laba sannadood kadib markii mudaharaadyo xukunka lagaga tuuray madaxweynihii muddada dheer dalkaasi ka talinayay cumar xasan al bashiir iyadoo ay weli dadka qaar hanaanka dowladnimada dalkaasi loo wada saluugsan yihiin ururada shaqaalaha ee dalkaasi ayaa cambaareeyey dilka loo geystay dadka rayidka ah iyaga oo dowladda uu hogaamiyey ra-iisul wasaare cabdalla xamduukna ku eedeeyey inay caburinayaan shacabka islamarkaana ugu baaqay in la sameeyo baadhitaano la xidhiidha dadkii waxyeelada soo gaadhay inta ay mudaharaadyadani maalintii salaasadii gelinkeedii dambe ciid wanaagsan ayaanu dhegaystayaal idin leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a aynu ku bilowna barnaamijkeena dhallinyarada maanta qaar ka mida dhallinyarada ku dhaca imtixaanada dugsiyada sare ee dalka jabuuti iyo kuwa maqalka naafaka ayaa ka faa'iidaystay tababaro shaqooyin loogu abuurayo oo ay ka mid yihiin cunto karinta iyo tolliinka dharka oo ay soo qabanqaabisay dowladdu macalin xasan jaamac oo ka mida macalimiinta bixinaysay tababarkaasi ayaa uga warramay wariyaha v o a ee dalka jabuuti sagal saciid faarax ugu horeyna waxa uu ka warramayaa tababarada dhallinyaradaasi la siiyo marka maanta waa tii weynida waxaan faaiidadii aan qeybadaya waxaa ardaarkiisii macalimiin waxaa jira iskoor ku dhiga anna waxaan u joogaa teeraanka sida loo soo dhaweeyo sida loo sarfeeyo faransiis waxaa jira faransiis stakiis sista bife baa jira shaariyo rom service waxyaaladaabaa dabarana waan u duqaadan hadda waa ciyaara keeni oo kale marka laba qayba bay qayb waa qaybta dharka cada waxa weeye qaybta jadiidka sanadee bar bay baradayaan qaybta dharka bumbuladeyna waa qaybtii aan ka faa'iidsanay tii ficneed ee afar sano soo dhammays bagbarow waa iskoorka caadiga oo laba iskoor meeshu mid waa iskoor caadiya oo iskoor kale hoosta laga balo sii wal midna waa iskoor dadkii ciyaarka baaga qaatee baxay xaafadaha fariistay ee waxba waayeen qabtan dib u soo qabanno oo dib wax u barno shaqa abuur waa shaqa abuurka waa kuwan halkaa maa lagu abuuraa dee sanadeed iyo lix bilo markaa dib ilaa laba sano markaa dib abuurna waa magaalada galayaan marka rag iyo dumar bay leeyihiin iyo qol macaa qayb macaa maaragtay maqalka ka maqaya waana barnaa sideed u bartaan dadka maqalka wax ka maqayo kale waxaan ku barana maqalka ka maqaya waa waa waxa weeyaan qaybta fadminaasha nadaafadda unba shaqi shaqey kale waayo restaurant kama shaqey karayaan waayo waxay baahan yihiin loo lala marka luuqadii gacanta la hadashaa shaqadii way waxa weeye macalimo lasoo tababaraa jira oo la socda annaka noo sii turjuma mid talabaadna waa dad weyne cumar madaxweyneheen ku soo daalay oo soo tababaray oo fas waxaan u kala dhexeeya waa qalin baa noo dhexeeya wax fahmayno waxay u qorayaan annaguna wax bay noo qornaa waa waxaan waxaan isu fahmno marka gabadhan baa ka mid ah hadda gabadhan iyo waxaa jira saddex laba rag ah, afar beyn saddex rag iyo gabadhan hadda gabadhan marka maad iga turjumi kaddaan su-aal weydiiyay hadal ah, waxay ku leedahay anu masaxaadda muraayadaha ah, godashan gollaa bas waa ka ee kawar shaqeyaad wadee
waa ka waa dee arkay baad indhaha ku- waan ka fahmay way fiican tahay waana kuu qoray war waxaan u baahdan qalin baan ugu sheegaya waxaan u baahano fahmi weyne qalin baan ku kala soconnaa masha allah haddii waaye waaye waxaa weyn waa horumarkiisa waa horumarkii madaxweynahan isma cumar waadii hore wax ma jirin dadku iska cadin lahayn maanta da aniga waan qabi karayaa waan gursan karayaa waan la noolaan karayaa maxaa noo dhexay waa isfahmaysaa waa isfahmina nolosha adi waadiga markis waa qolin waa qalin hadda wax fahmi qalin bayd fahamsiisa hadday baahan tahay hadday xanuunsanayso qalin bayd sheegaysaa waan bukaa maanta ya anna marka habka waxa weeyaan dadkan caadiya way ka qaalisan tahay waan respectaa si siyaada ah waayo waxa weeyaan qof ilaahay wax ka maqnay siiye marka waa inaan siyaada jacayl tusaa haddii dhibaatsan tahay waan ka reebaa shaqada waa ka magis waa ka way qortay
maxay qortay hadda waa ka waxay tiri waa sad shambar waa horta habeen wanaagsan ku qortay ah fond shambar bay ku qortay shambarada ka shaqeysa ah hoos ka bin bay ka shaqey way kala kama shaqey karaysa waayo restaurant wuxuu u baahan yahay sardaarku marka kaliya la hadlaya hadalkii ma jawaabayo ee kuusina ma noqon soo dab baa laga shaqeynaya u badnay ma maqasho annagoo maca markay ee, doonayso sheefka sare sheefka u sare waxay tiraa afarta
xiddi calaamadii baad igu sheegtay afar lii anigu anigu ku xigo waxay sheegtaa saddex ka waxba hayna isbabsarka hoose laba xabad baa tiraa wayna kala soo saartaa marka wallaahi waa waa horumarkii ay adi magacaan waxay haboon wax macluuno habboon ka waran tababar baa ku jirtaa tababarka ka waran waa cayn wallahi waa khayr mar waa cabsoolaayo laga dhexdiisa marka gabra marka arko ayaa cayn nafti habyo noqda shaqada qabtay maxaa ka mid ah waxaan ka mela restaurantkaya serveer mamal baartan tilaa kofeeraan sameeya jus waan sameeya mamal waxaan fahmina waxaan waxaan wadeeya waxaan wademot mi met restaurant wadiiya waxay ka fahmin kriyon fahmin iyo sala wadiiya bakse problem waxaan dhici karaa waa kriyonta ma kala fahmin iyaan wadiiyaas xamse xamse halkan waxaan ka qabtaa waxaan ka bartaa so- farsamada mm, diyaarinta ah, sarifeerka ayaa wax ka bartaa restaurationka inkast weetarka inta kastoo wax kasta ka barto aad iyo aad maanta dee wallaahi cushuurteeda ma soo koobi kara laakiin waxyaabaha qabatay maxaa ka mid ah Ah, ka xaggan ka dhex qabatay halkan waxaan ka dhex qabto waan ah, marka tobarka diyaarsaa, alaabta waan gegeysaa.
alaabta diyaariyaa kiliyoonka soo dhoweeyaa waan siiyaa marka waan ka qaadaa alaabta waan celiyaa ciyaalkan waxa la barin saddex bilood waxa waxa la barin nadaafadda cudiyahooda dharkooda meesha ka shaqeeya midiyaha midiyu waxay leeyihiin magac bay leeyihiin meelay leeyihiin midida lagu gooyo xawaashka midi lagu gooy kara mid hilib haddii hilib lagu gooyo xawaash lagu gooyo batiri baa laga qaadaya waxyeelada badan marka soo barna marka taas soo nidaamino dabadeed waxay soo kacayaan suxuuntii suxuunta maca suxuunta hilibka le iyo suxuunta keega lagu cunayo lasku wala meeri karay waxyeelada badan waa in ahaa way batiridii ba ku dhaladay waa in la kala sartay marka waayo dee waayo waxaa iska arkaysaa maanta adduunyada arkaysaa reer jubutiina si horumar u gaareen sida uu taladu badiyeen waa iska muuqataaba dee badan horumarka inta badan dhaqanka dadkan em, degmadan degan soomaalida ama cafarta ama inay raggu cunto kariyaan waa wax lala yaabo ka waran em, see u aragtaa inaad cunto kariso ama aad cunto ka dhex shaqayso wallaahi aniga doorta farxad bay tahay wallaahi inaan anagoo dee xaafadda dee habloon baa wax kariya maanta dee anigoo meel wax lagu barta joogo waxaan isku daya wallahi isku taxaluujiya mar walba inaan wax barto sida cuntada loo kariyo sida dadka loo soo dhaweeyo sida dadka loo serveeyo maadaama uu ah xaafaddii dee hablo hablo badan baa nala dhashay dee waxba ma qabano hooyadu noo diidaan wax qabano wallaahi doorta mahad gaara waxaa iskale wasiirka eenatay maxaan kor tacliinta mustafe iyo madaxweyneheena mudane ismaali margele oo maanta fursadda aadka ugu fiican na siiyey dee wallaahi waxaan haynta anaku arday markii hore waxaan helnay baagaggii baan helnay xaafadahan iska fadhinay dee dee wallaahi waxaa mahad gaara dadkina soo ururiyey shaqada noo sameeyey iyakana waanu mahadcelinaynaa waxaan leenahay mahad gaara oo niisoo ducaynay waxaan rajinaynaa inaan wax ka barano meesha oo heer gaarno oo hoteelada hadda beri toole aan dee wax marka halkan waxaad ka barato berita inay ku anfacayaan waad aaminsan tahay sidii waa misanay waa xoog xoog baan waa misanay wallaahi bilahi maadaama waa waxaan arkayaaba dee dadkii u hor iga horreeyey wax ka sii bartay yaan arkaya maanta xaggii taagan yihiin aniguna da laba cali kuma hadla sameynaa xaggaa ay taagnaa haddaan dadaaladii oon xaggaygii aan dhiga shaqadeeda meel sii joogaa meel ka sareeya inaan gaarino horraba insha allah bilahi haatanna ku soo dhowaada nabi ammaankani ay ku luuqaynayaan waryaheena boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ururka himila foundation oo ah urur samafale ayaa ciidsiiyey boqol iyo soddon carruura oo agoonah iyo weliba kuwa danyara si maalinta ciidda ay ugala qayb qaataan farxadda dhallinyarada kale faadumo axmed xaaji oo ka mid ah ururka himila foundation ayaa sharaxday dharkan cidda loo qaybiyey iyo weliba dhallinyarada iska soo aruurisay
halkan waxaa lagu ciidsiinaya waa agoon agoon oo dhan iskuma jiro waa agoonta aan islaanahay waa agoonta ugu nugul uguna mudan in la farxiyo maalintaas inay la farxaan caruurta kale ehelkooda aabooyinkooda u joogaan shantaas sanay hadda shaqaynaysa meelo badan bayna ka iidsiisaa caruurtan sanad walbana waxay joogtay tiro gaara mila foundation waxaanu ku bilownay labaatan iyo shan waxaanu keennay konton waxaanu keennay toddobaatan iyo shan waxaan keennay boqol maantana waxay maraysaa boqol iyo soddon inaan iidsiino waa wax ilaahay loogu mahadiyaa boqol iyo soddon ciyaala oo runtii jooga gobolka bari intiisa badan iyo gobolka karkaar ufayna waa meesha ugu badan aan ka iidsiino waxaanu hadda kasoo iidsiinay dharka iidka kasoo qaybinay boosaaso oo shan iyo labaatan qof ah maxaan kuu sheegaa xida sheerbi meesha la dhaho qardho geesaqabad koobdhaxaad iyo geesaqabad aan saaka soo maray ufayn jeedaal intaasba waan kasoo iidsiinay caruur tiradoodu gaarayso boqol iyo soddon ciyaal ah tiradaas waxaan rajaynayaa tiriibba tiriibka ka dambeeya inay soo kordhi doonto si runtii caruurtan erarka haddaanan kolley wax kale u awoodin inay maalintaa farxaan lebis waxa weeye lebiska ay qaadanayaan caruurta asaagooda oo aabbayaashooda iyo hooyooyinkood gacanta ku hayaan lebiska lambis la mida inay qaataan himila foundation waa urur muxsiniin ah runtii qayb weynna ka qaata ka farxinta agoomaha ciyaalka agoomaha ah qaybo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada boosaaso ayaa ka hadla ahmiyadda ay leedahay in la ciidsiiyo ubadka aan awoodin in dhaqaale ay ku bixiyaan waalidiintooda munaasabadda ciidda mahad celinayaa ururka himilo foundation oo sanad walba ka farxiya ciyaalka masaakiinta oo agoonta oo danyarta ah waxaan leenahay ilaahay meesha aad ka soo saadheen ajar xasanaad leh haynu ku bedelo rasuulku uu gaarsiiyey ana wakaafilulyatiimi ka haatayn saasuu rasuulku yidhi aniga qofkii iyo agoonka kafaalo qaada saasaan noqonaynaa jannada yani saasaan noqonaynaa marka wax sahlan ma aha aad baan uga mahad celinayaa himil foundation iyo dadka muxsiniinta ah oo hawshaa baaxaddaa leh qabtay boqol waxay ii sheegtay faadimo in boqol iyo soddon caruur ay iidsiiyeen iyo weliba waxaan aad ugu faraxsanahay dheer aad qurux badan oo kaba sarreeya dheer kale oo caruuraha loo soo gaday oo maarata abasooga inay ka fiican yihiin waana wax aad u wanaagsan sideedana ilahi wuxuu nuga subxana wataala wax wanaagsan aan bixinno aad iyo aad ay ugu mahadsantihiin dadaalkiina sii badiya guulaysta waana idinka guddoonnay waxaad u soo horseenna waalihiin aad ugu soo deeqdeen naftiinaan ka qaadeen naftiina u soo qaadeen ugu mahad celinaynaa maasha allah waa ka gudoonay ciyaalka waa loo labisay waad arkaysaan waa ujeedaanin maasha allah anagana hooyooyinkii baa nahay aad iyo aad baan ugu faraxnay meesha hadlaysaan ka hadlayaan waa kubdhexaad waxaan mahad celinaynaa dadkan agoomaha ka farxiyey yuusuf maxamuud v o e haatan dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaa waxaa noo hayaa jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waxaa la dheelay kulmo ka tirsan horyaalada kala gedisan ee yurub dhinaca iyo dalka talyaaniga haddii aynu ku horumarno waxaa kulan xiise badan uu dhex maray kooxda kubadda cagta kalyari ayaa martigelisay fiorentina atlana waxay laba gooli waxba dirtay bonavento halka kalyari iyo fiorentinana ay ebery ebers la dhaafi waayeen bolonya waxa ay martigelisay naadiga janowa laba gooli waxba naadiga janowa oo marti ahayd iyo kuwa wutrulaatay laziyo oo gurigeeda ku martigelisay barma waxa ay ku kala tageen gooli waxba oo laziyo ay kuwa wutrulaatay zamdori sbezia afar gool ayay iska dhaliyeen oo goolashu waa ay kala qaybsadeen oo bareejo ayayna ku kala tageen yuventus waxay u socdaashay naadiga saswalo waxaana ay kaga soo awodroonatay saddex gooli gool yuventus oo sanadkan xaaladeedu aysan wanaagsaneen horyaalka oo muddo dhowr sano isku xigay qaadaysay toddobaadkan weyse oo isla mar ahaantaasina naadiga kubadda cagta inter milan ay ku guuleysatay ayaa waxa ay guuldaradii dhawaantan ay kala kulantay naadiga milan kasoo laabatay naadiga yuventus waxaana ay saddex gooli gool kaga adkaatay naadiga saswalo saddexda gool waxau ka dhaliyay ciyaaryahanada kale ah adrian rabiot oo daqiiqadii sideed iyo labaatanaad u dhaliyey halka christian ronaldo daqiiqadii shan iyo afartanaad uu goolka labaad dhaliyey waxaase kusoo khatimay goolka saddexaadna dhaliyay ciyaaryahan paolo dibala daqiiqadii lixdan iyo lixaad hal goolo qura ayay la timid naadiga kubadda cagta ee saswala waxaana u dhaliyay ciyaaryahanka la yiraahdo rasbadori daqiiqadii konton iyo sagaalaad naadiga kubadda cagta ee ac milan ayaa ku tumatay naadiga torino oo ay marti u ahayd toddoba gool iyo waxba ayaa naadiga kubadda cagta ac milan ku badisay sidoo kale naadiga inter milan oo horyaalka hore ugu guuleysatay ayaa saddex gool iyo gool kaga adkaatay naadiga rome saddexda gool naadiga inter waxaa u dhaliyey ciyaareenada kale ah brozovich vizinio iyo ciyaaryahan romelo lukaku horyaalka inter ayaa siddeetan iyo siddeed dhibco waxa ay kaga guuleysatay oo laba kulan ay weli sii harsan tahay atlana ayaa toddobaatan iyo shan iskale naadiga kubadda cagta ac milan ayaa toddobaatan iyo shan dhibcood sidoo kale iskale napoli kaalinta afraad ay fadhisaa toddobaatan iyo saddex iska leedahay yuventus ayaa shanaan soo gashay toddobaatan iyo laba dhibcood iska leedahay kulmada maanta dhici doona ee horyaalka dalka talyaaniga haddii aynu aadnana naadiga kubadda cagta croton waxay la ciyaari doontaa naadiga hales verona dhinaca iyo dalkaasi ingiriiska haddii aynu jaleecno waxaa la ciyaaray kulmo kale oo xiiso badan naadiga kubadda cagta ee chelsea waxa ay martigelisay oo ay la ciyaartay naadiga kubadda cagta ee arsenal ciyaartaas oo indhaha lagu hayay ayaa naadiga kubadda cagta arsenal waxa ay gooli waxba kaga adkaatay naadiga chelsea ciyaaryahanka la yidhaahdo smith rowi ayaa daqiiqadii lix tobanaad goolka keliya ee laga dhaliyay kulankaasi dhaliyey kadib markii uu caawimaad uu ka helay ciyaaryahan perry america obumeye naadiga chelsea ayaa isku dayday inay bareejo la timaado hase yeeshee aan u suuragalin ciyaartuna waxay ku dhamaatay gooli waxba sidoo kale maanta kulamada dhici doona haddii aynu jaleecno naadiga manchester united ayaa la ciyaari doonta liverpool naadiga manchester united ayaa waxa ay ahayd naadi markaasi toddobaadkeenu kasoo gudubnay kulanka ay la xirtay leicester city guuldaro kala kulantay ayaa sababtay in mancity oo koobkaasi kaalinta koowaad ku jirtay horyaalka ay ku guuleysato waxaana kooxuhu ay u kala horeeyaan marka laga tago naadiga manchester city oo ku guuleystay koobkaasi naadiga kubadda cagta ee man united ayaa toddobaatan dhibc iskale oo toban dhibco ka hooseysa city leicester lixdan lix ay leedahay chelsea lixdan afar dhibco iska leedahay kulamada kale ee maanta dhici doona aston villa ayaa la xiri doonta naadiga everton dhinaca iyo dalkaasi ingiriiska haddii aynu ka gudubno oo aynu aadno dhinaca iyo dalka spain laliigaha kulamo ka tirsanaya la ciyaaray sevilla waxay gooli waxba kaga adkaatay valencia oo ay martigelisay salta vigo iyo khitaave gooli waxba naadiga salta vigo iyo ka wadroonatay weska iyo atletico club waxay gooli waxba guusha ku raacday naadiga weska atletico madrid ayaa laba gool iyo gool kaga adkaatay naadiga real sociedad waxaana atletico madrid ay ka faa'iidaystay barbarihii shalay naadiga kubadda cagta barcelona ay gashay taasoo markaasi horyaalka rajo fiican ka siinaysay inay ku guuleysato kadib markii naadiga barcelona shalay ay ka badwaysay lavento oo saddex iyo saddex ayayna isla dhaaf waayeen naadiga real madrid ayaa la ciyaari doonta maanta naadiga granada atletico madrid ayaa soddon iyo lix kulan oo ciyaartay waxay leedahay siddeetan dhibcood barcelona ayaa toddobaatan iyo lix iska leh real madrid oo maanta ciyaari doonta waxay iska leedahay toddobaatan iyo shan dhibcood waxyaabaha kusoo kordhaa kulamadan waa idiin soo gudbin doonaa dhegaystayaal xubinta ciyaaraha halkaas haynoo joogto
mahadsanid jamaal oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha mar kale ayaynu jaleecaynaa dhinacii heesaha dabacsan
qasiidadaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo galabta xaggiina markay saacadu tahay afarta galabnimo intaan hawada dibdam ugu kulmi doono waa sahre ciila nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo